Guddoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeeray waaxda gurmadka degdega ah oo lagu soo bandhigayay gaadiid cusub oo dab-damis ah waxaana halkaasi markii uu gaari kusoo dhaweeyay agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan waaxda dab-damiska iyo gurmadka degdega ah waxaana halkaasi lagu soo bandhigay gaadiid kala duwan oo ah kuwa badbaadada rayidka ah ee dab-damiska kuwaasi oo u badan gaadiid cusub oo lagu soo kordhiyay waaxda dab-damiska agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdirashiid ayaa sharaxaad ka bixiyay howlaha kala duwan ee waaxda gurmadka degdega ah iyo adeegyada lagu soo kordhiyay madaw guddoomiye soo dhawow ku soo dhawow xarunta waaxda qaybta howlaha guud gaar ahaan waaxda gaadiidka waaxda gurmadka degdega waaxda soolalka afar waaxood oo howlaha guud meesha degan shaqaalaha saaka hor fadhiya waa shaqaalihii gurmadka degdega loogu talagalay mudan guddoomiye sidaa la socotayba xilliga hadda aad inta afartii bilooda ama xafiis joogtay waxaa noo shaqaynaa hal baabuur dabdamis ah oo weli ciladaysan maanta waxaa farxad noo ah inaa barxadda ay taagan yihiin ilaa siddeed baabuur oo gurmadka degdeg ah oo isugu jiro ambalaas iyo dabdamis iyo laba booyadood oo loogu talagalay hadda saacadda waxaan ka jawaabi karnaa haddii hal mar afar meel ilaah ma keena uu dab ka dhaco waayahan kuleelan wuu dhacaa waa laga jawaabi karaa taasna mahad ka soko ilaa guddoomiye adan kaa mahad celinaynaa waxaa kaloo meeshan taagan guddoomiye taliska ciidanka ilaa deegaan xamar inay nagu soo warjeeyeen toban askari oo loogu tala maadaama markuu dabka dhaco meelaha qaarkood qallaas ka dhaco si nabadqabka oo ciidanka ilaahan deegaan ciidanka gurmad degdega loo ilaaliyo toban askari oo taliilaha la diyaariyey baabuurtan waa baabuurtii aad nafartay in la diyaariyo waa wada cusub yihiin waa baabuurkaa waa gaari qooqana gaari kale qooqana gaarigan kale waa gaari oo ac lahoo loogu tagalay shaqaalaha wacyigelinta sameynaya magaalada wacyigelin ka sameynaya inay inay qaataan waxaan diyaarinay tababarkan diyaarinay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mudug guddoomiye xilligan hadda lagu jiro oo roobaadka maalin walba shan kiis ilaa lix kiisa dhaca kiisaskaa kulli si isku mid a uga jawaabna dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka mahad celiyey howlaha waaxda ee heese ee gurmadka degdega ah hore u ogeyn dhibaatooyinka magaalada ka jira ee dabka dhowr qaybood isugu jira qaybta ugu muhiimsan ee dawladda hoose saaran waa xallinay inaan xallinaan rajaynaa welina waxbaan noo dhimin waxbaana noo soo socda gawaaridan magaalada kuma filnin welina kuma filla laakiin meeshii hore meel ka fiicanaan joognaa mahad waxaa leh dadkii ka soo shaqeeyey dhammaantood qodobka labaad korontada ayaa dhib ka jira waana la fadhiisan doonnaa hay'adaha korontada waxaan leenahay waxaan u baahannahay bal in dib loo fiiriyo dabka meesha salka u ka kaco hadday korontada tahay hadday habdhaqanka tahay saa darteed marka aad iyo aad iyo aadan ugu faraxsannaha meesha hadda aan joogno laakiin nama qanciso horaan uga soconaynaa waxaan aad u ammaanayaa una ducaynayaa ciidanka dabdamiska dadka dabdamiska ka shaqeeya ilaahay dabka naarta ah allaha ka xuray dadka soomaaliya waxaa laydinka rabaa inaad la shaqaysaan ciidanka dabdamiska waxaan qaybin doonnaa mar dhow agaasime fire distinguishirka yaryarka ah in dukaan weliba uu haysto guri welibana uu yaallaan amar ku soo saari doona